dhinaca kalena sida aad warkaba ku maqlayseen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ayaa maanta qabsaday garoonka diyaaradaha ee belidogle ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan oo shalay gaaree wallaweyn ayaa maanta gudaha u galay garoonka iyagoo aan wax iska caabina la kulmin waxaana la sheegayaa in ciidamadan ay ku wajahan yihiin degaano hoos tegma degmada buurxa kaba ee magaalada baydhabo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayaa wariyaheena cabdulcasiis xuseen cusmaan uga waramay qabsashada ee ciidamada wadajirka ay maanta qabsadeen garoonka belidogle hadda waxaan kaala hadlay aan dhex taaganayay garoonkii ciidamada cirka soomaaliyeed ee beledogle garoonkaasi hadda wuxuu noqday saldhigii ugu weyn ciidamada amisom ee koonfurta soomaaliya ciidamada amisom keliya maaha waa ciidamada xooga dalka soomaaliyeedna waa la jiraan ciidankaasi kuma hakanayaan beledogle keliya waxay u socdaan deegaanada kala duwan runtii jidka isku xira waxay rabaan inay furaan gobolka baydhaba magaalada baydhaba iyo maxaan ku leeyahay gobolka shabeelle hoose ayay u socdaan marka bal waxaad iga warantaa xaaladda garoonka aad leedahay iminka waan ku sugan ee belidogle siduu u eegyahay xaaladiisu siday tahay garoonka garoonku waa burbursan yahay taawarkii waa taagan yahay sarihii waa shub waaye waa taagan yihiin runtii haddee labaatan iyo saddex sana kasoo wareegatay in ciidamada soomaaliya ay isticmaalaan hadee hangaradiia ku yaala waxaa ku yaala maxaa ku dhifaysyadii dayaaradaha la gelin jiray waxaa ku yaala qeybta maxaa ku maamulka waxaa ku yaala qeybta isgaarsiinta haddana fiirsa maxaa ku qaybahaas oo dhan bu shub waaye macnaha waa dhagaxii siri buu u taagan yahay waa dhowr sar dhowr dabaqa maxaa saddex dabaqa ayaa horteyda taagan runtii maxaa kura sarta waa fiyowda waa shub marka adigu laakiin qaybaha kale oo adeegyadii ayaa burburay sida isga sida fiilooyinkii sida maxaan ku rahdaa camuudyadii nalalka shidayey sida maxaan ku rahdaa laakiin weygii ama raanweygii dayaaradaha ay ku ordi jireen waa aad yaad buu saliib u yahay waa caafimaad qabaa dayaaradaha waa isticmaali karaan marka qorshuhu muxuu yahay ma in ciidamadan wadajirka ah ee amison iyo dowladdu inay degaan ba meesha mise waad kasii soconaysaan maya ciidamada inay degaan weeye waaba degeen laakiin ciidan badan oo xoog lah hadda soo galay oo dhinaca muqdisho ka yimid waxay u socdaan gobolka bay ay u socdaan gaar ahaan magaalada buurha kaba ilaa iyo leega oo shabeelle hoos ah kulleyta maxaan ku raha waxaa la rabaa jidkaas in la isku furo marka degitaan ahaan markay noqoto garoonka belidogle ciidamada amisom baa u badnaan doona oo saldhigga halkaa ka samaysanayaan u gartay waa sax waa gartay dayactir markay noqotona iyagunbaa dayactiraya oo diyaaradaha militarigooda iyagunbaa imanaya soo maaha
kolli kaba dee siyaasada maxaan ku rahda runtii dawladda dhexe iyo amisom kabada dhexeeyaa jira kulli kaba da waxyaala qaar oon idaacada laga sheegaynin midanagoriya waa jiraan runtii xaalad militariya lagu jiraa garoonka dee maxaan ku rahdaa waa waa la dayactirayaa insha allahu tacala waxaan isticmaala dayaarada inay kasoo degi doonaan baan filaya insha allah waa gartay gudoomiye shalayna waxaad gaadheen degmada wallaweyn haatanna waa idinkan belidogle ku sugan intaasna waxaad ku gaadheen iyadoon wax dagaal ah aanay ururka al-shabaab idinka hor keenin xaggey tegeen markaa ururkii al-shabaab iyo ciidankoodii jani cirib meel ay dhigeen ma hayno laakiin waxaa naloo sheegay oo shacabka noo sheegayaan saldhig la yidhaahdo dugle maxaan ku leedahay degmada buurha kaba meel jirta labaatan shan kilomita qoryooli u jirta boqol iyo labaatan shan kilomiter jidka isku xira buurha kaba iyo qoryooli meeshaasina ay joogaan dhinacaana goobaanla meel la yidhaahdo oo baadiya toddobaatan iyo shan toddobaatan kilomiter meel baydh walaweyn maxaan ku leedahay waqooyigeeda inay aadeen waa naloo sheegay buur eyle oo buura kaba maxaa ku raha ilaa dhowr iyo soddon kilomitr dhinaca waqooyi ka xigta ama afartan kilomitrna waa naloo sheegay adigu calaayi tacaala hurdahaada laisma fara kulleyta waa u socona meel walbay joogaan laakiin mar haddii aan hubka dhigisna lagu samayn hubkoodiina aydaan idinku qaban iyagiina aanaysi soo dhiibin weli waa awood maqan oo duurka gashay soo maaha oo haddana hadhow toola idinku soo maqan oo weerar idinku soo qaadi kartaa kulley kaba hurdahaada laisma faro annaga muxaankaaryaasha owsaradii diyaamyada iyo iyo ciidankan lixaad kale iyo jantaaladan loo wato hadee dagaal annaga waa ku talagalnay shacabkan in laga kala in in nimankaa laga qabto kulli kaba hade waxa oo ciidankan xooga badan aan u wadano gobolkan markaa shabeellada hooseed adigu madaxda imika ka tahay imise meelood ayay ururka al-shabaab kaga sugan yihiin hadda meelaha la tilmaami karo oo way ku sugan yihiin laleeyahay waa annagu waan ognahay ma jirto laakiin niman habqan ah oo shan shan toban toban u socda oo xoogo maxaan ku rahda xoolaha dadka ka qasha oo dadka dhaca meelaha ay baraa waa laga sheegay maxaan ku rahdaa deegaano tuulooyin ay u bateen hadda sida maxaan ku rahda lafuutow iyo iyo dugula duguladaas oo maxaan ku rahda shalay iyo ay uqaxeen iyo iyo goobaanle maxaan ku rahda oo ayadana baadiyahaas ku taali iyo meelaha waa laga sheeg sheegay laakiin hadee un kolleyta hadda meel hadda cayiman oo saldhig ay ku leeyihiin oo lagu sheegi karo ma jirto
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi oo u warramayey cabdulcasiis xuseen cusmaan